Hay'adda Boqor Salmaan ayaa diiq gargaar gaarsiisay isbitaalka dhimirka ee Xabeeb ee magaalada Muqdisho. Maamulka isbitaalka ayaa horey codsi u diray hay'adda gargaarka bixiya, haddaba qaar ka mid ah mas'uuliyiintii adeegga ku wareejiyay isbitaalka ayaa madasha hadallo kooban ka jeediyey.
waxaan aan indheheena ku aragnay dadkaas xaaladahaas ku wada jira oo wada duruufeysan waxaan markhaati ka nahay ina inaa dadaal lagu hayo meeshan oo howl adag meeshan ka socoto waxaan diyaar u nahay inaan inaan garab istaagno oo aan marar badan soo laabanno waxaan rajaynayaa inta aan wadno maanta si sharaf leh oo qurux badan aada nooga guddoonteen inaan idinka mahadcelinno kadibna aan sii wadno oo wada shaqayn kale aan yeelanno aan mar labaadii mar saddexaad mar afraad aan soo laabanno digtoorkana waa mahadsan yahay dhammaantiin waa mahadsantihiin soo dhowaada aan isla shaqeyno wada shaqeyn wacan maanta boqol kaar baan keennay insha allah door ka xigan inaan ka sii badino waan rajaynaynaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka soconaa hay-adda muqaadaraadka iyo dhaqan celinta qaranka waxaan deeq u keennay doctor xabeeb isbitaalka kaxda inaan ku wareejino ma nagala wareegto
maamulaha isbitaalka dadka dhimirka qaba ee doctor xabeeb ayaa oo kala wareegay agabkani hay-addu ugu deeqday ayaa ka mahad celiyey adeegaasi gargaarkee la soo gaarsiiyey ilaa baa mahad leh uma waxaa mahad leh shiikh yasiid shiikh yasiid ra'iis markas bin salmaan afriqiya afrika afrika Een, sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay-adda ka hortagga muqaadaraadka iyo dhaqan celinta qaranka maare- maareeyaha hay-adda d p r d d p r c generaal muuse